wararka laga helayo degmada xudure ee xarun goboleedka bakool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ee halkaasi ku sugan ay saaka ku dhaqaaqeen goobaha ay fadhiisanka xilligan u yihiin ururka al-shabaab ee gobolka bakool maamulka degmada xudur oo si hoose ula hadlay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamadaas ay hadda ku dhaqaaqeen goobaha ay al-shabaab ka joogaan gobolka bakool halkaasi oo ay doonayaan sida ay mas-uuliyiinta gobolka bakool risaale u sheegeen in ay ka saaraan waxaana inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan ay sheegeen maamulka gobolka bakool in ay doonayaan in gobolka deegaanada hadda ka maqan ee al-shabaab ay maamulaan in lagu soo celiyo gacanta maamulka dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta gaar ahaan guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin uu u xaqiijiyay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho in ilaa hadda aysan wax iskacaabinah la kulmin ciidamada dowladda soomaaliya balse ujeedkoodu uu yahay in gebi ahaanba la xaqiijiyo gacan ku-haynta gobolka bakool oo hadda qeybo ka mid ah ay maamulaan ururka al-shabaab wararkaasi wixii kusoo kordhanaa wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan